faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkaani reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka haban qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa u daroon maamulka jubbaland oo dhacdod karana dowladda federaalka soomaaliya u gudbiyay qaramada midoobe xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo weerar culus ku qaada saldhig ciidam ka tirsan kuwa puntland ay ku leeyihiin deegaanka furura gobolka bari ee puntland taliya ku-xeenka ciidanka buliiska soomaaliyeed oo booqday saldhigyii ciidamada haramcad ay ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalka soomaaliya uu amar duldhigtay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala soomaaliya kana shaqeeya arrimaha wacyigelintii horumarinta u warbaahinta qaramada midooba oo shaaceysa in dhaqaale fara badan ay uga baxeen daadkii iyo fatahaadihii soomaaliya dhakhaatiir ka timid dhulka soomaaliya etoobiya oo deeqda waha ku wareejisay madax ka tirsan maamulka hirshabelle xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo masar uga qaybgelaya shirka wasiirada gaadiidka jaamacadda carabta akhbaaraadka caalamka warka habeen caawaad ku maqli doontaan waxaa ugu dooroon maxkamadda daheeg oo baaraysa xasuuqii muslimiinta rohingaha intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warka habeen reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas waantaaska faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa jimce sabti ay soo gelayso taarikhda ku astaysan tahay shan iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad nofembar sannada labaatan toban sagaal imikii haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan maamulka jubbaland ayaa dacwad ka dhana dowladda federaalk soomaaliya u gudbiyay qaramada midoobe cabdimajiid cabaas aadan warkaan faahfaahinaya maamulka jubbaland ayaa qaramada midoobe waxa ay u gudbiyeen qoraal ashtaka oo ka dhan faragelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa etoobiya oo aan ka mid ahayn amisom ay ka wadaan gobolka gado qoraalka loo gudbiyey wakiilka qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james swan kuna saxiixan yahay wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka jubbaland xirsi jaamac gani ayaa lagu sheegay in etoobiya ay xadgudub ay ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka gado islamarkaana ay qafaalatay guddoomiyaasha saddex ka mid ah degmooyinka gobolkaas sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda etoobiya ay doonayso in gobolka gedo inuu ku dhawaaqo inuu ka go'ay maamulka jubbaland taasina ay mas-uul ka tahay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana laga digay cawaaqib xumada arrintaasi ka dhalan karta baaqan ashtakadahi ay maanta jubbaland u dirtay wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda soomaaliya deegaano ka mid ah gobolka gado ay ka waday dhaqdhaqaaqyo la sheegay in ciidamo ka tirsanaa maamulka jubbaland ay ku biireen kuwa dowladda soomaaliya maadsana saaxiib mid ka mida beelaha dega gobolka mudug ee galmudug ayaa cabasho u gudbiyey beelaha galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya bashiir maxamed salaad sanka ayaa warkan faahfaahinaya kulankan oo maanta lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa iskugu yimid odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta dhallinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha dega galmudug gaar ahaan gobolka mudug iyagoona kulanka ku marti qaaday waxgaradka kale ee galmudug ujeedka kulankan oo ahaa cabasho ay u gudbinayeen beelaha kale ee galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ugu horeyn laga akhriyey bayaan ka kooban afar qodob annagoo ah beesha nimcaale sacad marka koowaad waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka sida wanaagsan oo ay ugu istaagtay dhismaha galmudug loo dhan yahay oo aan musuq lahayn marka labaad beeshu waxay degtaa deegaan aad u baaxad weyn laga bilaabo kalkacyo ilaa afar waaqo ilaa hobyo deegaankaas oo masaafadiisu gaarayso ilaa afar boqol oo kilomitir oo iskuweer ah kuna kuna lahayn wax matalaad ah galmudug tii hore ama federaalka helinna xaquuqihii asaasiga ahaa ee dowladnimo heer state ama mid federaalba maantana waxay u taagan tahay waxay u taagan yihiin in ay hesho matalaadii ay galmudug ay ku lahayd oo ay xaq u lahayd oo ay xaq u lahayd waxaan dhaliilaynaa xubnaha beesha odow sacad wax u saxeexay oo raba in ay mar labaad u laabtaan wixii naga dhexeeyey oo aan qaybta u lahayn qodobka saddexaad waxaan ogeysiinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha in aan cabashadeenna u gudbinnay guddiga khilaafbixinta ee galmudug oo ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay nabadoonnada beesha kulanka qabsatay iyagoo sheegay in la doonayo in la duudsiiyo kuraastii ay ku lahaayeen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee xulustiisu dhowaan lagu wado inay ka bilaabato magaalada dhuusamareeb beesha hadda afarta qodoba ay soo gudbisay ninay ku dulminayso ninbay ku cambaaraynayso ninay haddii la ku ataagayso ma jidho waa dan masiiriya oo loo baahan yahay in laga xaqsooro maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug sida wiilka oo waraaqda ka akhriyey ayaan qorshahayagu uu u socday inaan ogeysiinno tolka reer galmudug odayaasheeda saxaaxyaasheeda nabadoonnada sanaabdiinta inaan ogeysiinno cabashada aan qabno dowladdana aan ogeysiinno inaan gudbinna cabashadayada oon guddigii u dhiibnay waxaan u martidannahay oo intiinaan haddaan len idiin wacnay wax kastaoo qalad ah oo galmudug ku dhex jira oo middaan maanta aan idiin wacnay ay ka mid tahay mar haddii aqligu shaqeeyo oo xaqsoorku shaqeeyo oo sida kelmudanya ay shaqayso dowladdu waa shaqaynaysaa gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee galmudug ee cabashada loo gudbiyey anugu marka waxaan leeyahay weliga dhammaanta intaanu khiyaaro galmudug haddii laysugu keenay meel gadaal looga dabaguryayaa ma jirto cabashada aan aqballo aan qaadanno aan isku harro aan wax iska weyddiinno waxay nala tahana aan walaalaha u gudbinno inay arrintaas xalliyaan sababtu waxaa weeye waad maqlayseen marka hore waxaa la yidhaha habargidir ma soo marteen sacad ma soo marteen sida iyagu ku jawaabeenna waxaad maqlayseen inay yidhaahdeen saddex goglood ayaan dhignay markaa waxay u taallaa waa habargidir bashiir maxamed salaad redio cadaado dhuusamareeb mahadsana saaxiib xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa weerar ku qaada saldhig ciidamo ka tirsan kuwa puntland ay ku leeyihiin deegaanka furura gobolka bari puntland sharmako sulo ayaa ka warramaya faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka afur ee gobolka bari dagaalka u dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaabka weeraray ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka afur waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhibasho iyo dhaawac wararka ayaa waxay sheegayaan dagaalka dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah ciidamada puntland saddex kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan ciidamada puntland ayaa dhankooda waxay sheegeen inay iska difaaceen weerarka kaga yimid dhinaca al-shabaab oo hore u sii ogaayeen islamarkaana ay ka dileen shan ka mid a dagaalamayaashooda deegaanka afur ee gobolka bari ayaa al-shabaab dhowr jeer weerareen iyagoo la wareeg waxaana wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana ay ku sugan yihiin ciidanka puntland taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa booqday saldhigya ciidamada haramcad ay ku leeyihiin magaalada dhowsamareeb ee galmudug cabdulaahi wasaan roobna ayaa warkan ka soo warramay
cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska gaarka ah ee haramcas ayaa qayb ka ahaa muddooyinkanba howlaha ilaalinta amniga magaalada dhuusamareeb iyo suuragelinta howlaha doorashooyinka galmudug ee ka soconaya magaalada dhuusamareeb taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guute cismaan maxamed cabdulaahi kaniif oo maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa gelinkii dambe ee maanta booqday ciidamadan isagoo kaga mahad celiyey dadaalada ay muujiyeen iyo sida ay u guteen waajibaadka qaran oo uu tilmaamay in ay kor u qaadeen sharafta iyo karaamada ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa soo hoyseen guulo sharaf leh oo ciidanka booliiska iyo soomaalida dhan ku faanto baa soo hoyseen waana lainka malaynhayey si sharaf leh baa usoo shaqayseen waan kaga mahad celinaynaa waxaan ku salaamay salaan in kaga wadaa taliyihii booliiska oo hadda u sheegay inaa idin soo aadahaya yidhi ugu salaan asaguna waa imaan doona markiis haddii ilaahay idmo marka anugu waxaan inkugu imid meeshaan shaqadan aa haysaan inaan idinla xoojinno iyo booliiska oo dhan maaragtay shaqada uu ka hayo galmudug inaan maaragtay aan dardar gelina kugu nimid adunkuna haddee waxaad tihiin lafdhabarkii ciidanka booliiska baa tihiin shaqooyinkii aad dalalka intiisa kale aa ka soo qabateen iyo midda aa ka soo qabateen halkaanba waxaa ku helaysaan insha allah mudnaan baa ku helaysaan sharaf baan usoo haysaan ciidanka booliiska waan idinkaga mahad celinaya idinka iyo taliyaashiinaba shaqo fiican baad qabateen oo aan ku faani karna runtii dowladda federaalk soomaaliya ayaa boqolaal ka tirsan ciidanka haramcas ee booliiska soomaaliyeed wakhtiyo isxigxigay keentay magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo haatan qayb ka qaadanaya sugitaanka amniga xarumaha muhiimka ah ee magaalada dhuusamareeb oo dhowaan ay ka qabsoomayso howsha doorashooyinka
qaramada midoobe ayaa shaacaysay in dhaqaale fara badan ay uga baxeen daadkii iyo fataahdiga kusoo rogeen qaybo ka mida koonfurta soomaaliya qays ayaa faahfaahinaya qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in siddeed iyo toban dhibic toddoba milyan oo dollarka maraykanka ay ku bixiyeen wax ka qabashada fatahaadaha iyo daadadka dhowaan ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya war laga soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee muqdisho ayaa lagu sheegay in dhaqaalahani kor loogu qaadayo howlaha gargaar fidinta iyo badbaadinta nolosha in ka badan nus milyan qof oo ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay soomaaliya aadam cabdulmuwaalla oo ah iskuduwaha arrimaha bini-aadinimada ee soomaaliya ayaa sheegay in lacagaha laga helay sanduuqa waxqabadka deg dega ah ee qaramada midoobey ee loo soo gaabay c e r f iyo weliba sanduuqa bini-aadinimada soomaaliya ee s h f ay gacan ka geysan doonaan yareynta waxyeelada daadadka iyo weliba fatahaadaha soo noqnoqda isuduwaha ayaa intaa ku daray in dhaqaalahani uu ku beegmay xilligii loo baahnaa si loo caawiyo dadka sida aadka ugu nugul ee ay daadadku iyo fatahaaduhu ay saameeyeen kuwaas u baahan hooy biyo nadiifa iyo weliba cunto iyo gargaar caafimaadda weli dad badan oo soomaaliyeed oo ay saameeyeen fatahaadaha webiyada jubba iyo shabeelle ayaa ku dhibaatoonaya gobollo ka mid ah dalka soomaaliya kuwaas ay ku fatahayn labadan webi waxaana dadkaas inta badan gaaray gurmud dhinacyo badan uga yimi kuwaasoo wax looga qabanayo inkastoo weli ay u baahan yihiin gargaar dheeraad ah dhakhaatiir ka timid dhulka soomaaliya etoobiya ayaa deeq dawaa waxay ku wareejiyeen xubno ka tirsan maamulka hirshabeelle bashiir cabdulaahi cusmaan dhakhaatiir ka timid dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa deeq daawaa waxay ku wareejiyeen madax ka tirsan maamulka hirshabeelle ugu horreyntii waxaa ka hadlay mid ka mid a dhakhaatiirta soo gaaray magaalada beledweyne
annaga waxaanu ka nimid dowlad deegaanka soomaalida magaalada caasimada u ah jigjiga waxaan nahay tiim ka kooban saddex dhakhtar iyo saddex b s nars digree ah iyo hal senior nars ah inteenna waxaana weheliya daawo waxaanu ka soo qayb galnay gurmadka loo soo loo fidinayo dadkay fatahaaddu waxyeelaysay gurmadkaas oo ah midka daawada agabka aan wadno u shaqaynayno iyo xirfaddayadaba diyaar baan u nahay inaan habeen iyo maalin baahida ka jirta magaalada beledweyne shacabka haysatay in aan qaybteeda ka qaadano daawadana aan wadna hadda waa emergency weeye emergency maadaamay tahay emergency intiisa ugu xoog badneed waxaa weeye meeshan waxaa jira fatahaad baa dhacday waterborne disease waxa ugu horeeya waa malaria malariada unfortunately stooganu kuma jirin laakiin waan dalbanay hadduu alla yidhaahdo berri maana saa dambe inayna soo gaadho ayaan rajaynayaa taasoo ah midii treatmentiga aan ku samayn lahayn iyo preventive hadda more magaalada waxay u baahan tahay biyaha meel walba fadhiya in prevention la sameeya already waan ka wada hadlay directorka wasaaradda caafimaadka waan ka wada hadalay actionkii la qaban lahaa waxbaan istusnay haddii kaa la waayo kaa in la sameeyo haddii kaa la waayo kaa in la sameeyo badan ee bannaanka u baxay ee displacerka ah internal displacerka ah in ay hataa wixii gaab ah jira intaan aragno aan respondiga marka aan diyaarino sidaas ayaan u nimid ayaan u joognaa hadda axmed maxamed khaliif waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabelle ee gobolka hiiraan dhankiisa waxa uu sheegay dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya oo maaragtay usoo gurmaday dadka walaalahooda oo dhibaatadu haleeshay oo dhibaato badan ee meeshan ay ka dhacday ayaga oo maaragtay muujiyey kalgacayl iyo walaalnimo iyo inaan walaalo nahay oo hal majinsi aan wada leenahay marka aad baan arrintaas usoo dhaweynaa waan uga mahad celinayaa daawada ay noo keeneen si ay ugu gargaaraan dadka walaalahooda dhibaatada maadaama xilligan ay tahay xilligii loo baahanahay in la garab istaago bukaanada oo maadaama fataaduhu ay keenayaan bosfaraad disiis ama cudurada markii ay dhacaan fataaduhu cuduro badan ayaa hadda ku soo kordhay magaalada sida kuduliyaha cudurka layidhah ama jikunguya oo runtii maarata soomaaliya ku yaraa waxaa kaloo jiro cudurada shumbiyood ah iyo cuduro kale oo nimonia ama fareenka iyo cudurada ku dhaca ee skiinka skiin infectionka oo kala duwan marka waxaan rajaynaynaa in dhakhaatiirtan iyo daawada ay noo keeneen oo runtii daawo ku naqaan inay teebo badan tahay hadda ka horna dhowr mar maarata sidaasoo kale u caawiyay dadka soomaaliyeed in maarata waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysan doono aqoontooda iyo waxa ay noo wadaan wasiirka caafimaadka maamulka hirshabelle ayaa u mahad celiyey dhakhaatiirta soo gaartay magaalada beledweyne waxaan rabaa halkan inaan uga mahad cesho walaalaheenna nooga imaaday ismaamulka dowlad degaanka soomaalida ee etoobiya oo gurmad noo soo fudiyey takhaatiirtoodii noo keenay ma aha yacni kaalmadu hadday badantahay iyo hadday yartahayba waa isku mid laakiin xusuusta waxaana aqbal waxaana anfacaysa xusuusta ay noogu imaadeen ayagoo la shaqayn doona tiimkeenna takhaatiirta la shaqayn doona aanna geyn doono meelaha muhiimka ah oo hadday ahaan lahayd isbitaalka iyo hadday ahaan lahayd macnaha outreachka iyo waxaasoo dhan aan soo tusi doono oo ay la shaqayn doonaan aad baan ugu mahadnaqaynaa ugu dambayntii waxaa ka hadlay maxamed cabdi waare madaxweynaha hirshabelle inaan maanta halkan aan idinku qaabilno aada noo timaadaan aada noo soo gurmataan aada nala damqataan noo muujisaan walaaltinimada derisnimada xiriirka ma kala go' aan lahayn runtii waxa aad noo keenteenna waan u baahannahay laakiin walaaltinimadiinna iyo booqashadiinna iyo imaatinkiinna ayaa noogu muhiimsan inaad inaad inaad muxuu ahay wax noo keenteen taasa ayaduna miisaankeeda leh waxaan idin leenahay soo dhowaada waddankiinna aad joogtiin dadkiinna aad joogtiin walaalihii aad usoo gurmateen aad la joogtiin marxabo iyo kalgacayl ku soo dhowaada takhaatiirta ee ka shaqaysa magaalada iyo wasaaradda caafimaadka iyo guddoomiyaha gobolka iyo tiimkiisuna waxay idii qaban doonaan shaqo alle shaqadaad u baahataan soomaalida kilinka shanaad aadaad u mahadsantihiin wixii aad noo keenteenna waa idinka guddoonnay waxaana rajaynaynaa idinkoo muxuu ahay dadkiinnii wax u qabtay ka farxiyey adikuna faraxsan shaqadiinnii muxuu khibradu idiinku siyaaday dhulkiinnii soo arkay inaad waddankii ku noqon doontaan annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa masiibaha naga haayo laakiin sidaad noogu soo gurmateen inaan anaguna qalbigeeda aan idii hayno kulley oon waa un laysu baahan yahay bashir abdulcusmaan warbaahinta cadaado beledweyne xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa masar uga qaybgelaya shirka wasiirada gaadiidka jaamacadda carabta maxamed cabdulaahi baxnaani wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa magaalada aleskandariya ee dalka masar waxa uu kaga qayb galay shirka wasaaradaha gaadiidka dowladaha carabta shirkan oo ah mid sanadkiiba ay mar yeeshaan wasiirada gaadiidka ee waddamada ku jira jaamacadda carabta ayuu sanadkan ajendihiisu ahaa sidii ay u adkayn lahaayeen xiriirkooda ku aadan xoojinta iskaashi ee dhanka gaadiidka la xidhiidhta kulanka ayaa lagu go'aamiyey in dowladda falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka in hay-adda socdaalka adduunka i o m ay xafiis ka furato magaalada kaahira in la isla qaato shuruucda ay dhowaan midowda yurub ka soo saareen duulista hawada iyo qodobo kale oo muhiim ah wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa soo jeedinta wasaaradaha carabta kalsooni u muujiyey isaga oona sheegay in mar walba ay dowladda soomaaliya ka go'an tahay inay garab istaagto dadka reer falastiin dhinaca kale wasiir omar oo kulan la yeeshay dhiggiisa dalka masar ayay kaga wada hadleen sidii labada wasaaradood ay si gaara isaga kaashan lahaayeen horumarinta gaadiidka sidoo kale wasiir omar waxa uu kulan la yeeshay madaxa akadeemiyadda culuumta gaadiidka oo hoos tagta jaamacadda carabta waxa ayna ka wada hadleen sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarasho ee ardada soomaaliyeed ay ka helaan akadeemiyada iyo in wasaaradda gaadiidka soomaaliya loo soo diro koox farsamo oo ka caawisa dejinta siyaasadaha gaadiidka maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado
warka haben oad kala socotaan redio wacdaad wanaagaantaas warka caawaxa soo saara shirma ka sula anigoo xasan ayaa idiin warramayey tan iyo tan warkaan warka xigid ugu kulmi doona saaxiibahan dhegeysanayo habeen wanaagsan